Wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maanta ku qabatay shir ka hordhaca ah hanaanka wada shaqaynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka. Waxaa shirkan ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyo wasiirka wasaaradda qorshaynta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda ayaa ugu horreyn waxa ay faahfaahin ka bixiyeen qorshaha isbeddelka qaranka iyo waxyaabaha shirkan looga hadlay.
in aan ka hadalno maxaa priorities jira ama maxaa hortobin u lah dowladda markaa xilliga aan aan samaynayno een, shirkaa oo isugu keenayno qeybaha kala duwan ee bulshada dowladda iyo een, deeq-bixiyaha iyo hay-adaha UN-ka Een, balse hadda n t v waa ka duwan yahay saa la wada socotaan bilarkan marka la qoraayo oo cigaal hogaaminayay waxaa la liis gareeyay programmada shanta sano soo socota laga shaqeyn doono iyo lacagta ku baxaysa
waxaan rabnaa bisha may in donaska iyo private sectorka iyo dadka ilaah hantida uu siiyey ama ha ahaadeeno investors oo domestic ah ama investors oo ah ee, shisheeya ama foreign ah si marka annagoo isku wan aragti ah isku hal ujeedda ah wasaarado kala duwan oo kala mandate ka kala tirsan sidaan u midayn lahayn mandeetyada way isdhammaystiraan wasaarad wasaarad kale ka maaranta ma laha
ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan sheekh maxamuud faarax beene beene ayaa ka hadlay baahida loo qabo isbeddel lagu sameeyo habkii hore loogu shaqayn jiray waxaa la qabanayaa bila working groupskii oo bilarada sidii u shaqayn lahaayeen ay ka warqabtiin oo joogtada loo qaban jiray dhowrkii bilba mar laakiin tookadan waxaan rabnaa tidii sidii hore inay ka bedelnaato oo bilar kastaba waxa uu qabanayo priority of the priority oo ogtiin dee wasaarad kastaba haddii prioritygeeda iyo waxa ay rabta la weydiiyo dowladda dhaqaale ee wax kasta ku kafargaran karta ma laha laakiin waxaa lagu tashtay in wasaarad kastaba priority of the priority in sanadkan ay ka dhigto inta ka dhiman
wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa hormuud u ah hirgelinta qorshaha isbeddelka qaranka